بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم بسم الله الرحمن الرحيم والثالث takbiraة اlإxraami waxaynu ku soo jirnay baabkii ahaa baabu arkaani salaad baabkii ka hadlayay salaada rukniyaalkeeda iyo tiirarkeeda waxaynu soo niri salaaddu waxay ka kooban tahay oo ay ku dhisan tahay saddex iyo toban rukni laba ka mida ayaan ka soo baxnay rukniga koowaad oo ahaa niyadii salaada la niyoonayey iyo ruknigii labaad oo ahaa istaaggii loo istaagayay salaada oo qofkii awood ahi inuu u istaago ay waajibka ku ahayd ruknigii saddexaad ayaynu ka guda gelaynaa halkan wathaalithu rukniga saddexaadi takbiiratu alixraami xirashada takbiirteedii weeyaan wayatacayanu waxaana caynoobaya oo waajibaya fiihaa takbiiratulixraamka dhexdeeda allaahu akbar allahu akbar ayaa caynoobaysa falaa tasixu ku asixi mayso takbiirtii bikayri daalika kaas la soo sheegay waxaan ahayn allaahu akbar waxaan ahayn ku asixi mayso lilqaadiri kii awoodayna ugu asixi mayso calayhi midkaa la soo sheegay oo allahu akbarti ah wuxuu leeyahay sheekhu rukniga saddexaad ee arkaantii salaada ka mid ihi waa takbiiratulixraam takbiirtii salaada lagu gelayey ee salaada lagu xiranayey oo allahu akbarti ahayd weeyaan waxaana caynoobaysa oo waajibaysa in la yidhaahdo allaahu akbar ee haddii la beddelo magaca allah a magac kale lagu beddelo ilaah magacyadiisa ka mid ah alraxmaanu akbar alraxiimu akbar raxmaan iyo raxiim iyo haddii la yidhaahdo oo allaahida meesheedii alraxmaan iyo alraxiim la geliyo tusaale ahaan alraxmaanu akbar iyo alraxiimu akbar iyo ma ku asaxayso ee waxaa caynoobaysa oo khasab noqonaysa in allahu akbar lagula yimaado sidaas waxaan ahaynaa ma u asaxayso qof alla iyo qofkii awooday ee allahu akbar yaqaanay oo dhihi karay weeyaan takbiiratulixraami xirashada takbiirteedii weeyaan allahu akbarteedii wayatacayanu waxaa caynoobaya oo waajibaya fiihaa takbiiratulixraamka dhexdeeda allaahu akbar allahu akbar ayaa waajibaysa falaa tasixu takbiirtii ku asixi mayso bikayri daalika kaas la soo sheegay kayrkeed allaahu akbar waxaan ahayn ku asixi mayso lilqaadiri kii awoodayna ugu asixi mayso calayhi daalika kaa la soo sheegay qofkii awooday calayhi kaa la soo sheegay oo allahu akbara qofkii awooday waxaan ahayn ugu asixi mayso kii aan awoodin marka allahu akbar ba aan karin amase aan aqoono hadda iyo soo islaamay muxuu noqonayaa xukunkiisii waalcaajizu midka ka cajiza canhu kaa la soo sheegay oo allahu akbartiya yaatii wuxuu la imanayaa bimaa shaygii qadara calayhi uu awoodo walow bikayri alcarabiyati carabi kayrkeed baa kula yimaadee qofkii aan awoodin ee ka cajizay oo u tabar waayay allahu akbartii wuxuu la imaanayaa intii uu awood u leeyahay wixii uu karo ayuu la imaanayaa carabi kayrkeedba ha ahaato carabigiiba maba karaba inuu barto carabi ahaan allahu akbartuu u bartahay waa ku waajib intaa uu ka baranayana wuxuu la imaanayaa wax alla iyo wixii uu awoodo luqo kaleba ha u fasirta hadduu rabe waalcaajizu midkii ka cajizay oo u tabar waayey canhu kaa la soo sheegay oo caynoobaya waa allahu akbartiiye yaatii wuxuu la imaanayaa bimaa shaygii qadara calayhi uu awoodo walow bikayri alcarabiyati carabi waxaan ahayn baa kula yimaadee waasunnatu sunnadu waxay tahay caqiba haadihi middan ciribteeda la sunnaynayo atakbiirata ee takbiirta an yaqra'a inuu aqriyo weeye ducaa'a aliftitaaxi furfurashada ducadeedii uma markaa dabadeed buu yatacawadu ilaah magan gelayaa min ashaydaani shaydaankii buu ka magan shaydaankii alrajiimi ee la dheereeyey waxaa la sunnaynayaa oo ay sunnadu ay tahay allahu akbar ciribteeda iyo dabadeeda inuu qofku aqriyo ducadii uu salaada ku furfuranayey wajahtu wajhii liladii iyo ducooyinkii lamidka ahaa ee ducaaul istitaaxa la odhanayay inuu la yimaado ayaa la sunnaynayaa kabacdina uu acuudu billahi min ashaydaani arajiim uu la yimaado wasunnatu sunnadu waxaa weeye caqiba haadihi tan ciribteeda la sunnaynaya oo sunna ah atakbiirati ee takbiirta an yaqra'a waa inuu aqriyo ducaa aliftitaaxi furfurashada ducadeedii uma markaa dabadeed yatacawadu wuu magan gelayaa ilaah buu magan gelayaa min ashaydaani shaydaankii buu ka magan gelayaa alrajiimi almarjuumi ee la fogeeyey oo ilaah raxmaddiisa laga eryey ayuu ilaah ka magan gelayaa marka uu ducaaul iftitaax aqriyo ayuu acuudu billahi min ashaydaani arajiim haddana odhan waraabicu rukniga afaraad oo ka mid a arkaantii salaadu qiraa'atu lfaatixati faatixadii oo la aqriyo weeyaan bilbasmalati maca albasmalati basmalada la jirkeedana bismillaahida la jirkeedana la aqriyo fii qiyaami kulli ragcatin ragco kasta istaaggeedana lagu aqriyo rukniga afraad ee arkaanta salaada ka mid ahi waa qiraa'atu lfaatixa in faatixadii la aqriyo weeyaan toddobadii aayadood ee faatixadu ay ka koobnayd bismillaahi araxmaani araxiimina ay ku jirto maxaa yeelay waa aayad ka mid a aayadaheede toddobadaas in la aqriyo ayaa waajib ah nidaamkeedii la yaqaanayna loo aqriyay sidii ay ahayd waa arki doonaaye xaggee baa lagu aqrinayaa faatixada fii qiyaami kulli ragcatin ragco walba istaaggeeda ayaa lagu aqrinayaa hal ragco keliya ma ahane afarta ragcaba waa lagu aqrinayaa haddii ay afar tahay salaadu haddii ay laba tahayna labadaba waa lagu aqrinayaa istaagga ayaana lagu aqrinayaa isagoo taagan qofku in uu wada dhammeeyo faatixadii ayaa lagama maarmaana haddii asagoo aan weli dhammayn asagoo aan weli dhammayn haddii qofku uu masalanba uu allahu akbartii soo bilaa isagoo aan weli dhammayn faatixadii haddii uu rukuuc aado khayrilmaqduubiba marka uu sii marayo uu sii hoobto horey usii dhammeeyo si dadka qaarkood ay yeelaan taasba ku ansaxayso weeyaan faatixadii inay istaag ku wada dhacdo ayaa lagama maarmaana in ay istaag ku dhacdo faatixadii oo dhani ayaa lagama maarmaan noqonaysa waraabicu kan afaraadi qiraa'atu alfaatixati faatixadii oo la aqriyo weeyaan bilbasmalati maca albasmalati bismillaahi micigeeda la aqriyo oo bismillaahina ay la socoto bismillahi araxmaani araxiimina ay la socoto weeyaan fii qiyaami kulli ragcatin ragco walba istaaggeedana lagu aqriyo walmasbuuqu kii laga hormaray yataxammaluhaa faatixadii waxaa ka xambaaraya canhu kaa laga hormaray xaggiisa alimaamu imaamka ayaa ka xambaaraya in kaana haddii uu yahay imaamku ahlan mid ahal u ah oo mudan litaxamuli xambaarid qofka masbuuqa la yidhaahdo ee laga hormaray imaam imaamkiisa ayaa faatixada ka xambaaraya masbuuqa waxaa la yidhaahdaa waa qofkii la socday oo ku xirnaa imaamkan muddo aan faatixada laga aqrin karin imaamkan uu salaad ku xirtay wuxuu imaamkan ku xirnaa wakti waktigaasoo aan laga aqrin karin faatixadii qof dhexdhexaad ah oo aad iyo aadna aan u dheerayn oo aan u boob badnayn yacni qof aad iyo aad u carab culusna aan ahayn ee dhexdhexaad qiradiisu ay tahay qadar uusan faatixadii ka wada aqrin karin qof sidaasi ayuu imaamkan ku xirnaa qofkani waxaa la yidhaahdaa masbuuq kii laga hormaray ayaa la yidhaahdaa meesha uu marsiinahayo markaas ayuu faatixadii ku istaajinayaa imaamkan ayuuna raacayaa ee ula rukuucayaa mar alla iyo markii uu soo istaagay oo u xirtay oo bismi illaahi araxmaani iraxiim keliya u akriya tusaale ahaan baa imaamkii rukuucay wuu la rukuucayaa asna aw faatixada inteedii kale imaamka ayaa ka xambaaraya oo ka qaadaya waa goorma waa imaamkaasi haddii uu yahay imaam mudan oo ahlu ah inuu faatixa xambaaro imaam faatixa kaa qaadi kara haddii uu yahay weeyaan ee haddii uusan faatixaba kaa xambaari karin imaamkani waa muxdith xadas buu qabaayo maba weese qababa waa qof ummi ahoo aan faatixadiiba hagaajin karin faatixa kaama xambaari karo waa imaam inta sahwiyey ragcad dheeraada tukanaya oo oo ragcooyinkii salaada ka badan ma kaa qaadi kara intaba imaamka sidaasa marka ayaa ka xambaaraya faatixadii ma'muumka haddii ma'muumku uu yahay masbuuq waxaase shardiya inuusan sunno ku shuqloomin ayaa la rabaa ma'muumkaasi markii uu imaamkan ku soo xirtay salaadda waa inuu horay ka guda galaa faatixada akrinteedii ee hadduusan faatixada akrinteedii gudagelin ee ma'muumkani uu sunno aaday markuu imaamkan ku soo xirtay ducaa'ul iftitaax buu iska akriyey wajahtu wajihii liladii iyuu iska daldalay ducooyin markaa kadib buu faatixadii bilaabay isagoo faatixadii wax yar ka wada ayaa imaamkii rukuucay inuu imaamkii raaca looma oggolo markaas ilaa qadarkii uu sunnada ku shuqloomay oo uu sunnada akrinayey qadarkaasoo kale ilaa uu faatixadii sii wado uu sii akriyo imaamkiisi inuu raaca looma oggola ee intii uu shaygan sunnadaa waday waa inuu faatixadii ka akriyaa qadarkaasoo kale wuxuuba ku shuqloomay tusaale ahaan acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim ayuu yidhiyo tacawudkaas ayuu akriyey sunnadaa wax yar markii uu faatixadii ka bilaabay baa imaamkii rukuucay qadarkii uu acuudu billaahi min ashaydaani arajiim akriyey oo kale ilaa uu faatixadii ka sii akriyo imaamkiisa ma raaci karo ilaa isagaa sunno ku shuqloomay sidaas weeyaan marka walmasbuuqu kii laga hormaray yataxammaluhaa faatixadii waxaa ka qaadaya oo ka xambaaraya canhu xaggiisa alimaamu imaamkiibaa ka xambaaraya in kaana imaamku haddii uu yahay ahlan mid ahal u ah litaxamuli xambaarid wayajibu waxaa waajibaya tartiibulfaatixati faatixadii oo la kala tartiibiyo iyo wa muwaalaatuhaa faatixadii oo la xidhiiriyo wa tajwiidu xuruufihaa faatixada xuruufteedii oo la wanaajiyo iyo wa muraacaatu tashdiidaatihaa shadadkeedii oo la ilaaliyo shadadkii al arbaca casharata ee afar iyo tobanka ahaa waxaa ku waajiba qofka faatixada akrinaya inuu faatixada kala tartiibiyo horta oo sida ay tahay uu u akriyo bismi illaahi araxmaani araxiim inta ka bilaabo waladaalliin uu ku dhammeeyo sidaa inuu u kala tartiibiyo sida nidaamkeedu u yahay oo loo yaqaan uu u akriyo waxaa kaloo waajiba inuu faatixadii xidhiiriyo ee uusan soo kala dhex gelin dikri ajnebiya shay aan salaadaanba ku tacalluqin haba yaraadee waa inuusan soo kala dhex gelin lama oggola qiradii buu soo celinayaa isagoo faatixadii akrinaya oo faatixadii wada ayuu hindhisay tusaale ahaan markaasuu yidhi alxamdu lilah alxamdu lilaahidaas faatixadii ka mid ma ahan waa dikri ajnebiyahoo faatixada ka baxsan alxamdu lilaahidaas marka uu soo kala dhex geliyey faatixadii way goynaysaa ilaa waa dikri ajnebiyahoo aan faatixadii ka mid ahayne xidhiirintii la rabay inuu faatixada xidhiiriyo way goynaysaa wuxuu ku qasban yahay marka inuu dib inta u laabto qiradii uu soo bilaabo uu faatixadii dib u soo bilaabo haddii uusan sidaa yeelin oo uusan qiradii ku soo celinna salaaddiisii way ka buraysaa markaas ilaa faatixadiibaa waxaa kala dhex galay dikri ajnebiye inuu faatixada xidhiiriyana waa la rabay faatixadii mausa xidhiirin waa dikri aan salaada qusayn qiradii buu ka goynayaa dikrigaasi marka haddii qiradii ay kala go'dana wuxuu ku khasbanaanayaa inuu dib inta u laabto qiradii uu soo bilaabo uu dib usoo wada akriyo dikrigii salaada quseeya marka waxba dhibi maya asagoo qiradii ma goynayo maxay tahay asagoo faatixadii akrinaya wuxuu rabay inuu faatixada iska sii akristo markaasaa imaamkiisii oo salaada la jahrayay oo kor u qaadayay qirada baa faatixadii dhameeyey oo waladaalliin yidhi aamiin buu wax ka odhanayaa waa ma'muume aamiin marka uu yidhaahdo ayuu faatixada meesheedii kasii wadanayaa marka dikrigaas yarkaa ee faatixada qirada soo kala dhex galay waa dikri salaada quseeye ajnabi ma ahan kala goyn maya marka faatixadiisii waxaa waajiba marka inuu kala tartiibiyo haddana uu xidhiiriyo xuruufta faatixadu ay leedahay inuu tajwiidiyana waa lagama maarmaan tajwiid inuu wanaajiyo icdaa'u kulli xarfin xaqahu wa mustaxaqahu ikhraaju kulli xarfin min makhrajihi maca icdaa'ihi xaqahu wa mustaxaqah sidaas waa tii tajwiidka lagu xadaynayey qofku xaraf walba inuu ka soo saaro meesha uu ka soo baxo oo uu wanaajiyo asagoo xarafkaas siinaya haddana sifaadkiisii uu lahaa ama kuwii caradiga ha ahaadeen ama kuwiisii daatiga ha ahaadeen xaraf walba sidii u ahaa inuu ugu dhawaaqo uu u hagaajiyo oo uu faatixadii ka ilaaliyo laxni laxnigaasoo faatixada macnaheedii beddelaya laxni faatixada macnaheedii beddelaya haddii uu la yimaado qofkan uu faatixadii ku soo daro haddee salaaddii waaba ka buraysaaba markaas haddii ay suuragal u tahay qofkani inuu faatixadii si fiican u barto qof wax baran karo ay u suura gashay inuu wax barto ay u suura gashay way buraysaa salaaddii laxnigaa doorinaya faatixada macnaheedii haddii laakiin laxni yaroo faatixada macnaheedii aan beddelayn uu yahay waxba dhibi maya kaa salaaddiisu way ku asaxaysaa wa muraacaatu tashdiidaatiha haddana inuu ilaaliyo faatixada shidadkeedii meelihii la shidayey ee carabka lagu adkaynayay ee afar iyo tobanka meelood ahaana inuu dhowraa lagama maarmaanahoo faatixadii uu shido ee haddii uu iska duuduuba waxunuu meesha luusluuso uusan shidin meeshii shidnayd taasna waxaa ka dhiman shidadkaas weeye wa yajibu waxaa waajibaya tartiibulfaatixati faatixadii oo la kala tartiibiyey wa muwaalaatuha faatixadii oo la xiriiriyo iyo wa tajwiidu xuruufihaa faatixada xuruufteeda oo la wanaajiyo wa muraacaatu tashdiidaatiha iyo faatixada shidadkeedaoo la ilaaliyo shidadkii al arbaca casharata ee afar iyo tobanka ahaa waman cajaza qofkii u tabar waayo oo ka cajiza can ilfaatixati faatixadii qara'a wuxuu aqrinayaa beddelahaa faatixada beddelkeeda sabca aayaatin toddoba aayadood buu aqrinaya oo min alqur'aani qur'aanka ka mid a haddii uu yaqaano fa in cajaza haddii uu ka cajizo can ilqur'aani qur'aankii haddii uu ka cajizo uusan aqoonna ataa wuxuu la imanayaa bisabcati anwaacin noocyo toddoba ah oo min adikri dikri ah fa in cajaza haddii uu dikrigaas ka cajizo uu ka cajizo cani dikri dikrigiina waqafa wuu istaagayaa saakitan isagoo aamusan biqadrihaa faatixada qadarkeedii walaa yutarjimu mana fasiranayo canhaa faatixada xaggeeda qofkii faatixadiiba maba yaqaanba qof wanaajinaya oo faatixadii yaqaanba maba aan qofkani laakiin qur'aan kale ayuu yaqaanaa toddoba aayadood oo kale ha akriya faatixada beddelkeeda toddoba suuradood oo kala duwan baa ku kala jireen oo yaysanba xidhiirine haddii uusan faatixada aqoon beddelkeedii ha akriyo oo toddoba aayadooda toddoba aayadood oo kalena ma yaqaan adkaar buu akhrinayaa dikri dikrigaasoo haddii xuruuftiisii la tiriyo faatixada xuruufteedii aan ka yaraanayn subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha illa allah allahu akbar iyo wuxuu daldalayaa tasbiixdaas iyo dikrigaas ayuu akhrinayaa walaa xawla walaa quwata ila billah maa sha allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun adkaar sidaasa ayay ku xadayn jireen fuqahadu oo ay odhan jireen faatixada xuruufteeda iyo xuruufta adkaartaasi way isla eg tahay dikrigaasuu akrinaya markaa dib u yaqaan dikri kaloo u akriyana maba yaqaan maanta oo qof iska cajamiyaho ama hadda soo islaamay oo faatixana aan garanayn toddoba aayadood oo kaleoo faatixadii beddelkoodaana aan garanayn dikri kaloo u akriya iyo tasbiix iyo alxamdulilahi kalena aan garanayn weeyaan qadarkii faatixada la akrin lahaayoo kale ayuu istaagayaa isagoo aamusan ha iska istaago weeyaan intii faatixada laga akrin karay oo kale inta uu ka baranayo faatixada sidaas ayuu ku wadayaa waxaan loo oggolayn marka inuu fasirto oo u yidhaahdo maadaama faatixadii aanan aqoon fasirkeedii baan akrinayaayo waan tarjumanayaa looma oggola intaas weeyaan marka waxa uu sheegayaa waman cajaza qofkii ka caajiza oo kari waayo weeyaan cani ilfaatixati faatixadii qara'a wuxuu akrinayaa bedelahaa faatixada beddelkeeda sabca aayaatin toddoba aayadood oo min alqur'aani qur'aanka ka mid a fa in cajaza haddii uu ka cajizo oo uu kari waayo cani ilqur'aani qur'aankiina toddobada aayadood ee qur'aanka ahayd weeyaane ataa wuxuu la imaanayaa bisabcati anwaacin noocyo toddobaa oo mina dikri dikri ah fa in cajaza haddii uu ka cajizo cani dikri dikrigiina waqafa wuu istaagayaa saakitan isagoo aamusaya biqadrihaa faatixada qadarkeedii oo kale walaa yutarjimu mana fasiranaya canhaa faatixadii faatixada xaggeedii ka fasiran mayo macnaheedii iyo fasirkeedii ma akrinayo wa sunnatu sunnadu waxay tahay an yaqra'a inuu akriyo suuratan suurad aw amase shay-an shay u akriyo shaygoo min alqur'aani qur'aankii ka mida bacda alfaatixati faatixada gadaasheeda fi kulli ragcatin ragco kastana uu ku akriyo ragcadaasoo min asalaati salaaddii ka mida salaaddii athunaa'iyati ee labalabada ahayd labada ragcaba inuu ku akriyo wa fi ragcatayni labadii ragco dhexdooda inuu ku akriyo suurad baa la sunnaynayaa ama qayb kaleoo qur'aanka ka mida labadii ragco aluulatayni ee horhoreeyeen faqad oo qura min athulaathiyati salaaddii saddexleyda ahayd aw irubaaci iyo warubaaciyati tii afarayda ahayd oo afarta loo nisbeeyey waxaa loo sunnaynayaa qofka tukanaya markuu faatixada dhammeeye kadib ragco walba inuu suurad qur'aana ama qayb kale qur'aanka ka mida suurad dhambayaysan ahaane inuu ku akriyo ragco walba oo ka mid ah salaaddii labada ragco ahayd sida salaaddii subxi labada ragcoo hore inuu ku akriyaa la sunnaynayaa suuraddii ama qur'aankii kale salaadda uu tukanayahay haddii ay tahay salaad saddex ragca ama afar ragco labada horan baa lagu akrinaya wasunnatu sunnadu waxa weeye an yaqra'a inuu akriyo suuratan suurad dhammaystiran inuu akriyo aw amase shay-an shay inuu akriyo min alqur'aani qur'aanka ka mida waxun qur'aankii ka mida bacda alfaatixati faatixada dabadeed fii kulli ragcatin ragco walbana uu ku akriyo ragcadaasoo min asalaati salaaddii ka mida salaaddii athunaa'iyati ee labada loo nisbeeyey labada ragco ahayd wa fi ragcatayni labadii ragco inuu ku akriyaa la sunnaynayaa labadii ragco aluulatayni ee horhoreeyey faqad oo keliya labadaa ragco min athulaathiyati salaaddii saddexda ahayd ka mida saddexda loo nisbeeyey waa maqribkii waarubaaciyati salaaddii afarta loo nisbeeyey ka mid ahoo afarayda ahayd duhur iyo casir iyo cisho iyo kale halkaasna wuxuu uga baxay ruknigii afraad waalkhaamisu rukniga shanaadi alrukuucu rukuucii weeyaan maqruunan xaaluu yahay kii lala xidhiiriyey rukuucu bidumaaniinati xasin lala xidhiiriyey xataa tastakira ilaa ay ka sugnaato alacdaa'u xubnuhu ay ka sugnaadaan waalwaajibu kan waajibayaahi fiihi fi rukuuci rukuucda dhexdiisa an yanxaniya inuu iisho weeyaan qofku oo uu soo hoobto bacda alfaatixati faatixada kadib xataa tasila ilaa ay ka gaarto kafaahu labadiisa calaacalood ilaa rukbatayhi labadiisa jilib ay ka gaaraan in kaana haddii uu yahay muctadila alkhilqati abuuristiisu mid ay siman tahay waxa weeyaan rukniga shanaadi waa rukuucdii waxaa la doonayaa rukuucda in lagu xasilo horta oo xasil lala xidhiiriyo dumaaniino in la helo ayaa lagama maarmaana ilaa xubnuhu ay sugnaadaan oo as haddii uu taagnaa istaag buu ka soo rukuucay qofkaani dhaqdhaqaaqii uu istaaggaa kore ka yimid oo uu ka soo rukuucay iyo dhaqaaqa kale ee ku xiga oo rukuucda uu ka kici doono oo ictidaal u aadi doono labadaa dhaqaaq dhexdooda inuu ku kala sooco xasil ayaa la doonayaa oo xubnuhu ay sugnaadaan oo uusan dhaqdhaqaaqin dumaniinadu waa sidaa macnaheedu waxaa waajiba marka oo inta waajibka ahi ay tahay rukuucda qofkani inuu soo inshoorta oo uu horay u soo rukuuco weeyaan inxinaa inuu sameeyo oo uu horay u soo iisho markuu faatixada dhammeeyo kadib ilaa labadiisa calaacalood ay ka gaaraan labadiisa jilib inuu ku qabtaayo waa sunna waan gaari doonaaye labadiisa calaacalood ilaa ay ka gaaraan labadiisa jilib ayuu hoos u iilanayaa qofkaani waa haddii uu yahay qof abuuristiisu ay siman tahay oo caafimaad qaba ee haddiiba labadiisan gacmood aysan gaari karin calaacalihiisu aysan gaari karin jilbihiisa oo kale oo qof yacni abuuristiisu ay siman tahay uusan ahayne dadkan yacni dhabarka iyo tuurta ku leh oo abuuristooda ay sida kale u yahay wuu ka dugnaanayaa markaas alrukuucu rukuucii weeyaan rukniga shanaadi maqruunan ayadoo lala xidhiirinayo rukuuca bidumaaniinati xasilloonidii xataa tastaqira ilaa ay sugnaato alacdaa'u xubnuhu walwaajibu kan waajiba yahay fiihi rukuuca dhexdiisa waajiba yahay an yanxaniya waa inuu iisho qofkii tukanayey bacda alfaatixati faatixada kadib markuu faatixada dhammeeyo kadib buu bilaabayaa rukuuca eeg waa inay faatixadu ilaa istaa ku dhacdaa shardiya bacda alfaatixati faatixada kadib inuu iisho weeyaan qofkii oo uu soo hoobto xataa tasila ilaa ay ka gaaraan kafaahu labadiisa calaacalood ilaa rukbatayhi labadiisa jilib ay ka gaaraan ilaa labadiisaas calaacalood ay gaaraan jilbaha qaabilkooda oo haddii uu damco inuu jilbaha saaro labadiisa calaacalood heer uu saari karay ayuu gaarsiinayaa heer uu saari karo haddiiba uu damco labadiisa gacmood inuu jilbihiisa saaro ayuu gaarsiinayaayo sidaas ayuu hoos ugu hoobanayaa haddii hoosba qofkii haddii uusan gaarin ee gacmihiisiiba uusan gaarsiin jilbaha ee wax yar un xoogaa uusa isku foorariyo taasi rukuuc ma ahan inta waajibkaahi waa intaa sunnadiina waata wasunnatu sunnadu waxa weeye an yusawiya qofku inuu simo fiihi rukuuca dhexdiisa dahrahu dhabarkiisa iyo wa cunuqahu qoortiisa ka safiixatin xaal ay la mid yihiin loox oo kale loox maareed wayansiba inuu oogo weeyaanoo uu taago saaqayhi labadiisa shansho oo wayaaquda uu ku qabto rukbatayhi labadiisa jilib biyadayhi labadiisa gacmood uu ku qabto maca tafriiqi asaabicihimaa labada gacmood farahooda ayadoo la kala geynayo oo wayaquula uu yidhaahdo fiihi rukuuca dhexdiisa subxaana rabbiya alcadiimi subxaana rabbiya alcadiim uu yidhaahdo wa adnaalkamaali kamaalka iyo dhammaystirnaanta inta ugu yarina talaata maraatin saddex mar weeyaan sunnadu waxa weeyaan rukuucda lagu sunnaynayaa inuu qofkani simo duudkiisa iyo qoortiisa inuu simo dhabarkiisa iyo qoortiisa inuu sidaa u simo waxaa la diidayaa markuu dhabarkii sidaa u fidiyo oo jilbihii uu gacmaha ku qabto madaxiina inuu hoos u laalaadiyo qoortii iyo surkii madaxii uu hoos u dhigo inuu sidaa u simo ayaa la doonaya inuu madaxii kor u taaga iyo jeegada oo madaxiisu uu kor marana sunnadu ma ahane waa inuu sidaa u simaa oo sidii looxii oo kale uu ka dhigaa dhabarkiisa iyo qoortiisa waxaa kaloo la sunnaynayaa labadiisa shansho inuu fidiyo jilbaha inuusan hore u yuucine uu labadiisaa shansho uu sidaa u taago oo u fidiyo weeyaan horay isagoo shanshooyinkiisii usii laabaya iyo jilbihiisiiyo saas sii ah inuu rukuuco lama ogolee ha fidiyo horta xaglaha labadiisa shanshoo dhan sidaa ha u fidiyo labadiisa gacmood ha ku qabta labada jilib haddana marka uu ku qabanayo farihii gacmaha sidee baa la yeelayaa tafriiq yar baa lagu sameeyaayo faraha wuu kala yar durkinayaa farihii oo isku dheggan ku qaban maya labada jilibe faraha xoogaa kala geeyo tasbiicdii markaas ha akriyo subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdihi ha yidhaahdo inta ugu yar ee kamaalka ugu yarina waa saddex mar inuu yidhaahdo saddex mar inuu yidhaahdo ayaa ugu yar adna alkamaal waa intaas sidii kamaalka ahayd ee dhama inta dhammaystirnayd inta ugu sii yari waa saddexdaas wa sunnatu sunna sunnadu waxay tahay an yusawiya inuu ekeeyo uu simo fiihi rukuucda dhexdeeda dahrahu duudkiisa iyo wa cunuqahu qoortiisa ka safiixatin loox oo kale iyagoo lamid ah loox maareed ayay dhihi jireen mashaa'ikhdu wa yansiba inuu oogo weeyaan saaqayhi labadiisa shansho labadiisa dhudhun labadiisa shansho oo wayaakuda uu ku qabto rugbatayhi labada jilib labadiisa jilib biyadayhi labadiisa gacmood uu ku qabto maca tafriiqi asaabicihima labada gacmood farahooda la kala geyntooda maceedana uu ku qabto oo yaquula uu ku yidhaahdo fiihi rukuuca dhexdiisa subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdih wabixamdihina waa lagu darayaa wa adna alkamaali kamaalka iyo dhammaystirnaanta inta ugu yari talaatu maraatin saddex mar weeyaan subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdih oo saddex mar wasaadisu rukniga lixaadi alictidaalu ictidaalkii weeyaan ekaanshihii qofku uu rukuucda ka kacayay uu kor aadayey maqruunan xaal uu yahay mid lala xiriiriyey ictidaalku bidumaaniinati xasilooni xataa tastaqira ilaa ay sugnaato alacdaa'u xubnuhu walwaajibu kan waajibkaahi fiihi ictidaalka dhexdiisa waajibkaa an yacuuda waa inuu noqdo bacda rukuuci rukuucda kadib limaa kii waa inuu u noqdaa kaana uu ku sugnaa calayhi asaga qablahu qabla rukuuci rukuuca ka hor rukniga toddobaad rukniga lixaadi ictidaalkii weeyaan qofku uu rukuucdii ka kor noqonayay oo ekaanayey ictidaalka waxaa shardiya inuu horta dumaaniino wato xasilooni ayuu wataayo inuu xasila ayaa la rabaayo ictidaalka uu ku xasilo afarta meelood oo lagu xasilo ayay ka mid tahay ilaa xubin walbaahiba ay sugnaato waxaa waajiba marka oo lagama maarmaana rukuucda markuu dhammaysto kadib qofkaani inuu u noqdo sidii uu ku sugnaa rukuucda ka hor oo haddii uu istaag ka soo rukuucay oo qof awoodo inuu istaag ku tukado u ahaana istaaggii waa inuu u noqdaa haddii uu fadhi ku tukanayeyna fadhigii waa inuu u noqdaa meeshii uu ka soo rukuucay awel waa inuu u laabtaa weeyaan meeshii uu ka soo rukuucay inuu u noqdo ayaa lagama maarmaana oo istaag haddii uu ku tukanayey istaaggii uu ka yimid waa inuu istaaggaas u laabtaa markaasna uu ekaadaayo halkaa uu ku xasilaa ilaa xubnuhu ay ka xasilayaan dhaqdhaqaaqan uu ka laabanayo rukuucda oo uu samica allahu leeyahay ictidaalka kore uu aadayo iyo dhaqaaqa ku xiga oo uu sujuudda aadi doono labadaas dhaqdhaqaaq inuu ku kala sooco ayaa la rabaa xasilooni ilaa xubin walbaayba ay meesheedii ku ekaato xubnuhu ay ay waxa weeyaan ay sugnaadaan inta u dhaxaysa dhaqdhaqaaqan uu rukuucda ka laabtay iyo dhaqaaqa labaad uu sujuudda aadi doono intaa u dhaxaysa inuu xasilo oo uu u noqdo meeshii awal uu ka yimid baa la doonayaa istaag buu ka soo rukuucay isagoo wada taagan rukuucda kor ha u wada istaago hana xasilo ee markii uu rukuucda ka laabto isagoo aan toosba u wada gaarin istaaggii haddii uu horay sujuuddii ka aado qofkaa ictidaalkiisii ma asixin istaaggii uu ka yimid haddii uu ku laabto laakiin uusan ku xasilinna rukuucdiisii yacni ictidaalkiisii ma asixin weeyaan labadaba alictidaalu ictidaal weeyaan kan toddobaad maqruunan xaal uu yahay kii lala xidhiiriyey bidumaaniinati xasiloonidii xataa tastaqira ilaa ay sugnaato alacdaa'u xubnuhu walwaajibu kan waajiba yahay fiihi ictidaalka dhexdiisa waajiba yahay an yacuuda inuu laabto weeyi bacda rukuucda kadib lima kii uu u laabto kaana calayhi uu ku sugnaa qablahu rukuuca ka hor rukuucdan ka hor wixii uu ku sugnaa inuu u laabto weeyaan wasunnatu sunnadu waxay tahay an yaquula inuu yidhaahdo fii xaali rafcihi kor noqodkiisa waqtigeeda min arukuuci uu ka kor noqonayo rukuucda samica allahu liman xamidahu inuu yidhaahdo weeyaan faida actadala markii u ekaadana qaala inuu yidhaahdo weeye rabbanaa rabbigeennow laka alxamdu ammaan baa kuu sugnaatay wa an yaknuta waa inuu qunuudo fi ictidaali rakcati ragcadii ictidaalkeeda waa inuu ku qunuudo ragcadii aakhirati dembaysay oo min asubxi salaadii subax ka mid ahayd kula yawmin maalin kasta inuu ku qunuudo weeyaan wa min alwitri wa fi rakcati alaakhirati ragcadii labaad waa inuu ku qunuudaayo min alwitri watarkii ka mid ah watarkaasoo fi nisfi thaaniy barka labaad oo min ramadaana bisha ramadaan ka mid ah ictidaalka sunnadiisu waxaa weeye marka uu kor noqonayo rukuucda uu ka inuu yidhaahdo samica allahu liman xamida marka uu bilaabo kor noqodka uu rukuucda ka istaagayo ayuu odhanayaa samica allahu liman xamida markii u ekaado oo uu istaago qof qof siman uu noq istaagana istaagana rabbanaa laka alxamdu ayuu odhanayaa iyo intii kasii dambaysay hadduu ku dari karo xamdan kathiiran dayiban mubaarakan fiih mil'a asamaawaati wa mil'a alardi wa mil'a maa shita min shayin bacd adkaar fara badan ayaa soo aroortay sidaas ayuu odhanayaa labada qaybood marka waa la kala leeyahay samica allahu liman xamidahna waxaa iska leh marka rukuucda laga istaagayo kor la aadayo istaagga markii uu ku ekaadana rabbanaa laka alxamdudii buu bilaabayaa imaam iyo ma'muum labaduba way leeyihiin samica allahu liman xamidahu iyo rabbanaa laka alxamd imaamkuna waa odhanayaa ma'muumkuna waa odhanayaa ma ahan sida dad badani hadda ay sameeyaan oo markuu imaamku yidhaahdo samica allahu liman xamidah waxaad arki in badan oo dadkii ma'muumiinta ahaayee imaamkan ku xirnaa ka mid ah oo odhanaya rabbanaa laka alxamdu rabbanaa laka alxamdu markii aad istaagtid ayaa lagaa rabaye intanaad sii socotid aawo dikrigii adiga lagaa rabaya samica allahu liman imaam iyo ma'muum labadaba waa laga rabaa ilaa samica allahu liman xamida waa dikri loogu talagalay marka la istaagayo marka la kor noqonayo oo rukuucda laga kor noqonayo kor loo sii socdo markii la ekaado istaagga lagu ekaadana rabbanaa lakaka dambaysaa ka dambaysaa bilaabanaysa imaamka asagaa kusoo istaagay marka middiisa oo samica allahu liman xamida asagaa soo yiri markuu rukuucda ka soo noqonayay hadda samica allahu liman xamida iraa markii aad la istaagtidna rabbanaa laka alxamdu iyo intii ka dambaysay wado xadiid marka xadiidka odhanaya markii imaamku u yidhaahdo samica allahu liman xamida faquluu rabbanaa laka alxamdu adinkuna rabbanaa laka alxamdu iraada macnihiisu waxa weeyaan xadiidka marka aad tira allahu samica allahu kadibda kadib iraada haddana rabbanaa laka alxamdu imaamka wixii aad ka maqasheen marka aad tidhaahdaan kadib idinkuna waxaad tidhaahdaan rabbanaa laka alxamdu ee samica allahu liman xamid ha ku gaabsanina labadaba isku dara oo samica allahu liman xamidahna iraahda waa digriga lagu soo kaco rukuucda looga soo kacee markii aad kor ku sinaataan oo aad kor ku ekaataanna rabbanaa laka alxamdu iyo intii ka dambaysa iraahda waxaa kaloo sunnadu ay tahay buu leeyahay sheekhu inuu qofku ku qunuudo ictidaalka ragcada labaad ee salaada subxiga salaad walba ee subax labada ragca midda dambe ictidaalka markii uu la yimi inuu qunuudo ayaa la sunnaynayaa waa qunuudkii subxiga waxaa kaloo la sunnaynayaa qunuudka niska dambe ee ramadaan watarka markuu qofku tukanayaa bisha ramadaan oo watrigii ramadaan uu tukanayo qofkaani shan iyo tobanka dambe ee ramadaanna watarka waa lagu qunuudaa qunuudka salaada subax marka sunno weeyaan weliba waa bacdi imaamkeenna imaamu shaafici sida uu ku tegey bacdi abcaadu salaad ka mida weeyaano haddii uu qofku haddii uu ka tago qunuudka salaada subxi sujuudu sahwi buu la imaanayaa ilaa bacdi buu ka tegay qayb ka mid ah sunnooyinkii sujuudu sahwiyey ayuu ka mid yahay qunuudku qofku haddii uu iloobo uu ka tago sujuudu sahwi buu ku kabayaa qunuudka watarka watarka ramadaanka barkiisa dambana waa la mid asna laba qaybood ayuu u qaybsamaa marka qunuudku sidiisaba hadda waxaaba laga dhigay sidii inaan qunuudba jirin ayaaba dadkii inta laga dhigay ba wax qunuudayaba ay yar yihiinba qof un cilmi yaqaano ahlu cilmiya oo dadkii wanaagsanaa ma ahane qolyahan cusub baa dadki inta marin habaabiyey baa qunuudkii iyo ducadii iyo khayrkiiba laga gooyaba qunuud horta waaba duca sidiisaba na weeyaan na weeyaan marka laba qaybood buu noqdaa qunuudku midna waa qunuudkan subxiga iyo watarka ramadaan ramadaan niskiisa dambe midna waxaa la yidhaahdaa qunuutu naazila qunuudkan subxiga iyo watarka waa midkan la yaqaan nebiga ka sugnaaday ayaana jiray calayhi salaatu wasalaam oo nebigu nebigu inuusan ka tegin ah qunuudka xataa faaraqa addunya ilaa adduunyadaba u faaruqo adduunyada uu ka tago qunuudka subxiga inuusan nebigu ka tegina calayhi salaatu wasalaam kaasi waa mid waa xadiidka imaamkeena imaamu shaafici uu ku saleeyey mas'aladan xadiidka ayaa xadiid lamid ah qunuudka labaad waxaa la yidhaahdaa qunuutu naazila markii dhibaata ay dhacdo ayaa la qunuudaa dhib markii uu dhaco ama abaari ay dhacdo ama dhibaato kale ay dhacdo oo dadka muslimiinta dhib uu ku yimaado la qunuudaa in ilaa qunuudka in ilaa uu musiibadaas ka dulqaado dadka ayaana loo qunuutu naazila ayaa la yidhaahdaa musiibadii iyo dhibkii qofka dhacay oo muslimiinta ku dhacay ayaa loo qunuudaa qunuudkan marka naazilada la yidhaahdo salaad walba waa lagu qunuudayaa oo shanta salaadood ka mid ah salaada subax gooni kuma ahan salaad walba ayaa la qunuudayaa markii dhibkaasi uu kaco dhibkiina uu kor yeelana waa la joojinayaa waa tii nebiga calayhi salaatu wasalaam qolyaha inta u yimid bay waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan soo islaamno oo dadkeennii iyo qabiiladeennii oo dhanina ay soo islaamaan marka nugu dar rag saxaabada ka mid ahoo qur'aanka yaqaana bay nebiga ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam saxaabo fara badan buu nebigu ku daray markaasay laayeen saxaabadii lagu daray ee loogu daray inay qur'aanka iyo diinta soo baraan ayay laayeen waa qunuuday nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa musiibadaasi ay dhacday isagoo qoladaas habaaraya ayuu qunuuday huma taraka haddana nebigu waa iska daayey qunuudka isaga ahe qunuutu naazilada ahaa markii ayaan dhan uu waday nebigu calayhi salaatu wasalaam oo uu muddo waday qunuudkii naasilada ee qolyahaas muslimiinta oo saxaabadii laayey lagu habaarayey baa haddana nebigu iska daayey calayhi salaatu wasalaam qunuud xadiidkaasay markay marka ilaa lama kala yaqaano qunuudka nebigu iska daayey iyo midkan uu wadi jiraye baa la yidhi qunuudka waa la iska daayey qunuudka la goynayo oo la iska daynayaah waa qunuudka naasilada markaa musiibadu ay dhacdo qunuudka lala imaanayo ee shanta salaadoodba lagu qunuudayo kaas weeyaan midka la joojinayaa markii la wado oo dhibkii uu kor noqdee qunuudka subxiga iyo qunuudka watarka ramadaan oo shan iyo tobanka dambea midkoodna lagama tegi karo oo laga teg weeyaan haddii laga tagana sujuudu sahwi baa lagu kamayaa wasunnatu sunnadu waxa weeyaan an yaquula inuu yidhaahdo fii xaali rafcihi kor noqoshadiisa waktigeeda min arukuuci rukuucda uu ka kor noqonayo samica allaahu liman xamidahu inuu yidhaahdo weeyaan samica allaahu ilaah waa ajiiba liman xamidahu qofkii mahdiya qofkii ilaah ku xamdiya ilaah waa ajiibaayo xamdigiisa ayuu aqbalaa fa idaa actadala marka u ekaadana qaala wuxuu odhanayaa rabbanaa rabbigeenow laka alxamdu ammaan baa kuu sugnaatay ammaan wanaagsan adiga ayaa iskale rabbigeenow xamdan kasiiran dayiban mubaaraka inta intaas in lagu sii darana waa sunno waa tii nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo tukanaya saxaabadiina ay la tukanayaan baa saxaabi ka mid a asxaabtaha wuxuu yidhi markii rabbanaa layidhi buu yidhi xamdan kasiiran dayiban mubaarakan fiih nebigana loogama baran calayhi salaatu wasalaam oo horay nebigu uma odhan jirin oo intaa kuma dari jirin markuu salaaddii ka baxay buu weydiiyo wuxuu yidhi keebuu ahaa midkii yidhi xamdan kasiiran dayiban mubaarakan fiih kii intaa ku daray keebuu ahaa waa la aamusay saxaabadii soddon iyo dhowr malag ayaan arkay buu yidhi oo u tartamaya oo ku kala hormaraya midkoodii qori lahaa sawaabka ay leedahay kelimadaasi dhowr iyo soddon malag oo ku kala hormaraya anaa qoraya iyo anaa qoraya kelimadaa wanaagsan sawaabkeeda ayaan arkay buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa dikri iyo khayr saxaabigaasi uu bilaabay salaada dhexdeedana uu kula yimid nebigana uusan uga dayanoo cid uga horraysay oo la arag la arag baa nebigu qiray calayhi salaatu wasalaam in ajri fara badan laga helay malaa'ig fara badanna ay ku kala hormaraysay oo malag walba ayba uu rabay inuu asagu qoro sawaabka iyo ajriga ay leedahay kelimadaas marka khayr iyo dikri weeyaanba qunuudkuna waaba duca iyo khayr ba asna xamdan kasiiran dayiban mubaarakan fiihi in lagu daraa sunnaa marka taasaan uga jeedaaye wa an yaqnuta inuu qunuudaa la sunnaynayaa qofkii fi ictidaali rakcati ragcadii ictidaalkeeda uu ku qunuudo ragcadii alakhiirati dambaysay oo min asubxi salaaddii subax ka mid a kulla yawmin maalin kasta uu qunuudo wa min alwitri ragcadii qunuuda uu ku qunuudo min alwitri watarkii ka mid a watrigaasoo fi nisfi thaanii barka labaad dhexdiisa ahaaday niska dambe oo min ramadaana bisha ramadaan ka mid ah wasaabicu asujuudu maratayni wallahu subxaanahu wa tacaala aclam